habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayna kuwooda ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo magacaabay guddiga tirokoobka hantida qaranka taliska maraykanka ee africom oo faahfaahin ka bixiyey howlgal dhinaca cirka ah oo ay diyaaradooda ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka oo gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiidhaan oo ay ku dhufteen fatahaadyo xooggan alla u naxariistee ganacsada axmed maxamed xuseen oo ka mid ahaa ganacsatada caanka ahaa oo maanta lagu aasay qubuuraha muqdisho muwaadinkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee guddoomiye ka noqda degmada bolonson oo ee waddanka swiden oo maanta xildhibaanno iyo qaybo ka mid ah bulshadu si weyn ugu soo dhoweeyeen magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon in ka badan toban kun oo qof oo ku dhintay weerar ka dhacay gobolka bolojistaan ee dalka bakistaan iyo ra-iisul wasaarihii hore ee bakistaan imraan khan oo dib ugu laabtay hooygiisa kadib markii maxkamadda sare ee dalkaasi u xukuntay xorriyaddiisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal caawa ah waa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha may sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn waxaad kusoo dhowaataan warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu magacaabay guddiga tirakoobka hantida qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa degereeto oo uu maanta u soo saaray waxa uu ku magacaabay guddigaasi wareegtadan kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya guddiga uu magacaabay waxay ahayeen guddi heer wasiiraha sidoo kaleetana lagu daray guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho guddigan waxay ku kooban yihiin ilaa iyo sideed xubnood waxaana guddigu ay noqonayaan guddiga tirokoobka soo celinta qiimeynta iyo weliba talobixinta nidaamka hantida qaranka waxaana magacaabistooda ay daba socotaa qaraarkii khamiistii kasoo baxay xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ansixiyeen qaraarkaasi ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wareegtadan uu soo saaray guddigan waxa u faray in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gudagalaan howlahooda waxaa guddigan markaasi ka mid ah mudane abshir cumar haruuse oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa xubno ka ah wasiiru dowlaha madaxtooyada soomaaliya abshir bukhaari xubno kale uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaala ayaa qeybka waxaa warbaahinta la wadaagay xubnaha guddigan iyo waxa howlahoodu ay tahay afhayeenka xukuumadda farxaan jimcaale
bismillahi raxmaan iraxiim iyadoo oo laga duulayo qaraarkii golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay soo saareen ko iyo tobankii bishan maajo ee labada kun labaatan iyo saddexda oo ku saabsanaa adkaynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka iyo maaraynta hantida guud ee qaranka ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk mudane xamse cabdi bare waxaa maanta uu magacaabay guddi ka kooban sideed xubnood oo ah guddiga tirakoobka soo celinta qiimaynta iyo talabixinta nidaaminta hantida qaranka ra-iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka sagaashan iyo sagaalaad iyo qodobka boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka ah islamarkaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dowladdii dhexe ee soomaaliya ka hor kun sagaal boqol iyo koo iyo sagaashankii iyo marka uu tixgeliyey baahida loo qabo in la magacaabo guddi ka shaqeeya hawshaasi waxa uu magacaabay xubnaha sideedda ah ee soo socda oo kale ah kow mudane abshir cumar huruuse wasiirka arrimaha dibadda xubin labo mudane doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka maaliyadda xubin saddex mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi wasiirka ganacsiga xubin afar mudane ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir wasiirka howlaha guud xubin shan mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xubin mudane doctor cismaan cilmi guuleed gariqaanka guud ee qaranka xubin mudane abshir maxamed axmed abshir bukaari wasiiru dowlaha madaxtooyada xubin mudane xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xubin soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala horumarinayaa iyadoo oo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dowladda u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran waajibaadka guddigan waxa uu noqonayaa kow tirakoobka hantida hay-adaha dowladda sida wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda iyo dowladaha hoose labo soo celinta hantida qaranka ee sida sharci darrada loo haysto saddex qiimaynta xaaladaha ay ku sugan yihiin hantida qaran ee la tirakoobay afar kasoo talabixinta nidaaminta hantida qaran ee la soo celiyey iyo sida ugu habboon ee loo adeegsanayo u adeegidda bulshada iyo shan usoo gudbinta ra-iisul wasaaraha warbixin dhammaystiran ee geedi socodka soo celinta hantida qaranka haddaba dowladdu waxaa shacabka soomaaliyeed ay ka codsanaysaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddigan ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay islamarkaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadka loo igmaday wabilaahi towfiiq
si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada q r
waxa uu ahaa afayeenka xukuumadda sidaad maqlayseenna waxauu ka hadlayay go-aanadii ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare geesa kaleetana taliska mareykanka ee qaaradda afrika marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano africom ayaa waxa ay ku dhawaaqeen howlgal oo ay ka fuliyeen gobolka jubbada hoose kaasi oo ay sheegeen in lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab taliska ciidamada mareykanka ee qaaradda afrika ee africom loo yaqaano ayaa faahfaahin dheeriga ka bixiya howlgal dhinaca cirka ah oo ay diyaaradoodu ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya war-saxaafadeed rasmi ah oo kasoo baxay africom ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dhacay deegaanka waa deegaanka la yidhaahdo libkus oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya mareykanka sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkan ay qaadeen iyagoo ka fel celinayo weeraro dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo ku yaala halkaasi qoraalkan kasoo baxay africom ayaa waxaa intaasi lagu daray in weerarkan lagu dilay ilaa iyo labo xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo qeyb ka ahaa xubnaha weerarka soo qaaday sida hadalka loo dhigay sidoo kale waxaa lagu sheegay in qiimeynta horudhaca ah ay muujinayso inaanay jirin wax markaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac soo gaara dad rayad ah inta lagu guda jiray weerarkan oo ay fuliyeen diyaaradaha mareykanka ee markaasi howlgalka africom waxaana mareykanku uu xusay inay ka go-an tahay inuu sii wado la dagaalanka waxa ugu yeero khawaariijta waxaana warkan kasoo baxay taliska africom uu imaanayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay ka socdeen gudaha soomaaliya mareykankuna waxa uu kordhiyay weerarada dhanka cirka ah oo ka dhanaa kooxda al-shabaab xilli soomaaliya ay ku jirto dagaal ka dhanaa dagaalamayaashaasi kaasi oo lagu gaarsiiyey al-shabaab in lagala wareego meelo badan oo ka mid ah deegaano ay in muddo ay gacanta ku hayeen dowladda markaasi mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha inta ugu badan gacanta ka siiya dowladda federaalk soomaaliya dagaalada ka dhan ah al-shabaab ee ka socanayo gudaha wadanka geesta kaleetana muwaadinkii ugu horeeyay ee soomaaliyeed ee guddoomiye ka noqda degmada bolnas la yidhaahdo ee wadanka sweden ayaa waxauu maanta magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey ama waxaa maanta magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey qeybo ka mid a bulshada iyo xildhibaano mas-uuliyiin sida warbixinta warkan uu ku eegayo xasan salaad xasan
muwaadinkii ugu horeeyay ee soomaaliyeed kuna guuleysta doorashada degmada polnes ee wadanka sweden oo ah magaalo aada u ballaaran ayaa si milgo sharaf iyo maqaam sare leh loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho isagoo kasoo degay garoonka aadan cadde xildhibaano heer qaran agaasimayaal guud qeybaha bulshada iyo saraakiil ayaa kusoo dhoweeyey garoonka aadan cadde guddoomiyaha ahna duqa degmada polnes ee wadanka sweden guddoomiye cabdulaahi cadaani oo kusoo baxay doorasho qof iyo cod ah taasi oo ka dhacday bolnes wadanka sweden waxaa kaalin weyn ka qayb qaatay soo dhoweynta xildhibaan xasan cabduqaadir muude oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka hiirshabeelle islamarkaana ka mid ah xubnihii ugu firfircoonaa ee soo dhoweynta dad kala diimo duwan kala dhaqan duwan ayuu haatan u yahay guddoomiye taasi oo uu kaga mahadnaqay cid weliba oo ka mid a bulshada soomaaliyeed soo dhoweyntiisa garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho ayaa waxaa qeybta v i b da warbaahinta kula hadlay xildhibaano iyo xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaasi oo dhammaantood ku faraxsanaa guushan taariikhiga ah ee bulshada soomaaliyeed ay ka gaareen in dad kala diimo duwan kala midab duwan kala af duwan ay u noqdaan hogaamin taasi oo maanta ay tahay midda guusha guddoomiye cabdulaahi cadaani dr xuseen abuukar muxiidiin oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in talooyin wax ku ool ah bulshada soomaaliyeed maalmaha uu joogo kusoo kordhin doono guddoomiye cabdulaahi cadaani oo ah guddoomiyaha ana duqa degmada polnes oo ah degmo sida magaalo oo kale aada u ballaaratay guddoomiye soo dhowow runtii waa ku faraxsannahay in aad magaalada muqdisho oo heerar kala duwan soo martay maanta adigu qof soomaaliya dal dimuqraadiya intaa heer shacab ka tartamay meeqaam sare oo maayira oo magaalo ku gaaray aad ayaa ugu faraxsannahay inaad magaaladii noogu timaadid runtii magaalada hadda heerar kala duwan ayay ka soo gudubtay oo maamulka gobolka banaadir aasi gaare kugu sharaxi doona laakiin midda keliya aan ku darayo waxay tahay waxaa ku soo aaday xilli dimuqraadiyadda magaalada ee dhaqaaqayso xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan berey iyo xildhibaan saajid ayaa si wadajira waxay u sheegeen in xilligan ay aragtiyo wanaagsan iyo habka hanaanka doorashooyinka qof iyo cod oo uu ku guuleystay guddoomiye cabdulaahi cadaani ay ka dhar sugayaan in gudaha soomaaliya iyo guud ahaan dalka ay ka qabsoonto xildhibaanada qaran kuwa federaalka iyo kuwa stateka wasiirada runtii farxad ayay noo tahay maanta inaan halkan ku soo dhoweyno guddoomiyaha degmada bolnes ee dalka sweden farxad gaara waxaa noo sii ah cabdulaahi caddaan oo runtii dhallinyaradii aan soo barbaarinay ah inaan ku faanaan rabaa maanta dhallinyaradii aan soo barbaariyay inuu ka mid yahay oo dalka dib ugu soo noqday isagoo mas-uul ah oo matalaya dalka sweden gaar ahaan degmada bolnes kuley shan maalmoodaa la sheegay waxaa la rabaa waan filayaa inaad jadwal soo diyaarsatay aa kusoo tala gashay shantaas maalmood inay noqoto wixii siminaarkii shan sano la qaadan lahaa oo wax badanna ay runtii magaaladan magaaladii aad joogtay ee tartan aad u gashay ee aad muxuu ahaa runtii infrastructurekeeda halkuu gaarsiisan yahayna aa arkaysay in magaalada magaaladanna wax badan ay ka faa'iido khibradaada biidni illaah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir mudane cabdilcasiis oo soo dhoweynta isna ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in dhallinyarada soomaaliyeed ay ka mid noqdaan kuwa ugu hogaanka fiican dadka qurbaha ku nool gobolka banaadir waxaa farxad u ah inay kugu casunto muddo shan cisho ah in aad joogtid magaalada muqdisho oo magaaladaada ah waxaa kugu soo dhoweeyey xaflamaxaale soo dhoweyntan xildhibaanada qaranka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo iyo wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya saraakiisha dowladda iyo mujtamaca guud ee magaalada muqdisho waxay ku leeyihin gacan furan kusoo dhowow magaalada kusoo dhowow sida aad la socotaan maayarka magaalada bolmes wuxuu marti u yahay maamulka gobolka banaadir muddo shan cisho ah wuxuu la kulmi doonaa konsulka guud ee gobolka banaadir gudoonka sare gobolka banaadir iyo shaqaalaha gobolkana maalin uun waxaan sameyn doonaa xaflad guud ee dadka gobolka banaadir ku nool ay kugu soo dhoweyn doonaan
codkaasi waxaa u dambeeyey warkii wariyaha iyaga xasan salaad xasan laki dhinaca kaleetana la u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay ganacsada axmed maxamed xuseen oo ku magac dheeraa ilkey oo ka mid ahaa ganacsatada caanka ah aaskiisa oo ka dhacay qabuuraha muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo wariyaha iyaga cabdisalaam juula shaakir
allah u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday marxuum axmed maxamed xuseen oo ku magac dheeraa ileyke kana mid ahaa ganacsatada caanka ah ee magaaladan muqdisho siday noo sheegeen qaar ka mid a ehelada marxuumka ayaa ku geeriyooday shil gaari waxaana salaada janaasada lagula dukaday moolaca macalin nuur kadib salaada janaasada ayaa marxuumka loo qaaday qubuuraha muqdisho si halkaasi loogu soo aaso aaska ayaa waxaa ka qayb galay ehelka marxuumka ganacsato culummo nabadoono iyo dad si dhow u yaqaanay marxuum axmed ileyke qaar ka mid a dadkii kasoo qayb galay aaska marxuumka culummo nabadoono iyo dad kale ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid marxuum axmed ileyke yee rabaa si gaara asxaab saaxiibba ah oo si toosa ula shaqeeya ayaa jiro waxaan rabaa ayagana sabar iyo iimaan saadaqa allah ka siiyo waxaan leeyahay nimanka oo ganacsatada ula shaqeeyaya oo daahir geesu weyne cabdulaahi caladoon iyo ka mid yihiin iyo cabdinaasir iyo akhyaartaas waxay ahaayeen ahalna waa ahaayeen si hoosoo saaxiibba ah oo hoosnimo ahalnimana waa wada shaqaynayeen marka ayagana waxaan leenahay si gaaraan uga tacsiyeynaynaa walaalkiin allah sabriis imaan idinka siiyaan leenahay saadaqa sabar iyo imaan allah idinka siiyaan idin leenahay ilaahay ayaa jeclaaday shala allah keenay haddana allah qaatay marka waxaan idin leenahay sabar iyo imaan walaalkiin si gaara allah idinkaga siiya allah u naxariisto janatulfirdowsa lagay walaalkeenna axmed maxamed xuseen waa waktigii macnaha qof walba waktigeeda unbay ay ku dhamanaysaa sabab iyo maaragtay macnaha wax walba sabab ay leeyihiin sababta u dhintayna waa garanaynaa waa shilay ahayd allah u naxariistaan leenahay dhammaan qaraabada sabar iyo imaan ka siiyo asxaabtiisana sabar iyo imaan allah ka siiyo qoyskiisa gaar ahaan reer maxamed xuseen awlaaddiisii iyo intii asxaabeed intii maaragtay ay xiriir lahaayeen sabar allah ka siiyo awlaadda u ka tagan allah barakeeyo annagana gadaashisa ilahay inama fidneeyo الله وإنا راجعون أحمد الله أن حريص أحمد إليك وحيلة تهي وأنا قد انتي وحين عش مكرنو وقت جيش قفتو صوت لما هذا معلي كرنو معلي كرنو يا أبيش يهوديش هذول جعلي دنتين أسجنا هذول جعلي هو دنتي مال غير قبل لها جيو sabar allah naga siiyo ahalka allah ka siiyo walaalka allah ka siiyo awlaadda allah ka siiya sabar inta oo saaxiiba oo maxuu ah xiriir laleheedna sabar allah ka siiyo waa nin qaaliya waa nin maxuu ah qarana wuxuu ku dhintay gacan hadda waxaa oon disha ka gardaran oon bareerahayn laakiin oo wax xukunku hadduu ilaahay soo qoro meel walba waa geliy xukunkiisiyaa soo dhammaaday qaftu hadday saxabad kaniiniya ays u dhinnayn adigu siima kartid wanale raajicuun ina lilah wanale raajicuun allahu naxariisto walaalkayn axmed ileyka allahu naxariisto wakhtiyaa dhammaaday haddii wakhti dhammaadana qofta lama celi karo ajashiisiyaa gashay xugun ilaahayay ahayd waa maytalfaju haddii alla kuu roon yahay intaasanu adduunyu kulahay
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir halkaad warkaasi habeenaad ka dhageysaneysaan waara adiyaha dalsan xarunta dhexe ee muqdisho wararka dibadda haddii aanu eegno ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imraan khan ayaa ku laabtay hoygiisa kadib markii maxkamadi ay xugmisay sii deyntiisa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imraan khan ayaa si nabad ah ugu laabtay hoygiisa lahor kadib markii damaanad lagu sii daayay maalmo markaasi ay socdeen mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo xarigiisa laguna eedeeyey qaabka xarigiisa musuq maasuqa ayaa ugu dambeyntii maxkamadda sare ee wadankaasi bakistan waxay xukmisay in la sii daayo maxkamadda ayaa sii deyntiisa waxay timaaday kadib markii la damiintay khan ayaa waxa uu saacado markaasi ku qaatay maxkamad ku taala caasimadda wadankaasi bakistan ee islaamabaad warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartana dhegeysatahay caawa waanageynta cidduu warka iyagu seego waxay dib kaga baarbaaran karaan barahaanu internetka ku leenahay warkan kiisa xiga nabadii warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel